الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي كنتم يا شناط كتاب اللي هذا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان من قاتل قفكي دقالما لتكون كلمة الله ilaahay kelimadiisu inay ahaato hiya alculyaa midda sarraysa fahuwa kaasaa fii sabiilillahi dagaalka la rabo waa qofka ujeedkiisu uu u dagaalamayo uu yahay oo keliya kelimatullaahi litakuuna kelimatullaahi hiya alculyaa xadiidu abi muusa radia allahu canhu qaal jaaءa rajulu nin baa u yimid ila اnabiyi sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi ninkii faqaala yaa rajulu faacil ha iskaga dhigin meeshaa iska jir faqaala waa gaar faqaala ninkii wuxuu yidhi muxuu yidhi arrajulu nini yuqaatilu waa dagaalamayaa lilmaqnami qaniimo ahish warajulu nin kalena yuqaatilu waa dagaalamayaa lildikri sheeg sheeg iyo magac wanaagsan iyo waa geesi ha la yidhaahdo buu la dagaalamaya iyo wacdarahaw dhiga ma arkayse warajulu nin kalena yuqaatilu waa dagaalamayaa liyuraa makaanuhu makaankiisa in la arko iyo qiimihiisa oo iyana waa martabada uu makaanada uu ku leeyahay geesnimada nebi allow faman kumaa fii sabiilillaahi ku sugan intaasoo nin keebaa waddada ilaahay ku sugan oo ku dagaalamay qaala nebi wuxuu yidhi man qaatala qofkii dagaalamay ama man qaatala qofkii dagaalama litakuuna inay ahaato kelimatullaahi alla kelimadiisu hiya alculyaa fahuwa kaasaa fii sabiili illaah kaasaa waddada ilahay kusugan akhraja albukhaari kuwa uu sheegay midna lagama sheegin lagumana noqon kaas kuma jiro kaasna kuma jiro kaasna kuma jiran lama dhihin kii saxda ahaa unbaa loo sheegay haa sidaasaa jawaabta marka loo soo koobay cajaa'ibka ayib xadiidu abi muusa waa isla isagii qaala wuxuu yidhi jaaءa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ma alqitaalu dagaal muxuu yahay fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa la dagaalamo fa ina axadanaa midkanna yuqaatilu waa dagaalamayaa qadaman caro ragga nin ka mida caro bou la dagaalamaya caraa qaaday wa yuqaatilu mid kaloo naga midana yuqaatilu waa dagaalamayaa xamiyatan kululaansho u kululaaday xamiya waa anafus waxa weeyaan qaadanwaa iyo santaag iyo magaranaysaa u dagaalamaya farafaca ilayhi ra'sa nebigu ninkiiba madaxiisa kor ugu qaaday saasaa nebigu kor ugu fiirsha ninkii oo maxaa dhacay qaala wuxuu yihi raawow wamaa rafaca uma kor yeelin nebigu ilayhi ninka xaggiisa ra'sahu madaxiisa ilaa annahu ninku kaana wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan nebiguna waa fadhiyaa ninkuna waa taagnaa marka su-aalihii markuu weydiiyey waa nebigu ninkii wax weydiiyey korsaa ugu fiirsho istaaggaana keenaya faqaala nebigu wuxuu yidhi man qaatala qofkii dagaalama litakuuna inay ahaato kelimatullaahi ilaahay kelimadiisu hiya alculyaa midda sarraysa inay ahaato fahuwa kaasaa fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa ahaado waxaan dagaal socdo oo dhan oo alle darti aan loo dagaalamayn waa ama ha laga adkaado ama qofku ha adkaado midna qiimo male mar haddaysan wuxuu ahayn waddo xaqa uu ku dagaalamayo sax waaya rajahu lbukhaari qowluhu sala allahu calay waslam nabiga qowlkiisa uu yidhi innama alacmaalu binniyati niyadii mufrad baa laga dhigay acmaashu waa niyo laakiin dee niyaad bay iska wada keenaysaa ayib almasdaru lmufrad yaquumu maqaama aljamci masderkaas mufradka ayaa booskii jamca istaagaya wa annahu yadkhulu fiihi inuu soo gelayo niyadaas alqaswu duulaankii iyo waqayruhu jihaadkii iyo kayrkiisba oo min alacmaali xadiidu cumar bni alkhadaab radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala alla alay wasalam yaquul inama alacmaalu acmaashu binniyati bay ahaatay wainamaa limri'in qof waxaa u ahaaday maa nawaa wuxuuniyeysay likulli imri'in baa ku taqaani waa sidii oo kale qof kasta wuxuu niyeysa buu leeyahy waman kaana qofkay ahaatay hijratu hijradiisu ila allahi iyo warasuulihi fahijratuu hijradiisu ila allaahi wa rasuulihi bay ahaatay qaacidadu waxay ahayd shardiga iyo jawaabka inay iskhilaafaan hadda arag man ficlu shardi jawaabu shardi sooma baahna isku mid bay wixii noqdeen u egyihiin faman kaanat hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi fahijratuhu ila allaahi wa rasuulihi markaas qaabkaasa hadda halkaan baa ku timid oo jazaha iyo shardigu inay kala duwan yihiin ayib marka maxaa ka imaanaya taxsiilulxaasil maya waxaa looga jawaabayaa lafdiga hadday ka midoobeen macnahay ku kala duwan yihiin faman kaanad qofkii ahaatay hijratu hijradiisu ilallaahi warasuulihi qasdan xagga qasadka fahijratu hijradiisu ilallaahi warasuuli bay ahaatay awaaban iyo waajran xagga fawaabka iyo xagga ajar lafdigaas ku egay macnaha ku kala imaam nawowi wuxuu yidhi muslimiintu waxay ku ijmaaceen waa sharxu saxiix muslim xadiidkan kan ah yaa mowqiciisu si u weyn yahay xadiidkan martaba sarow joogaa iyo fawaa'iddiisu say u badanta iyo se u asaxay waaba waxaa layidhi islaamnimada saddex meelood meel xadiidkaanaaba sheegay imaamu shaafici wuxuu yidhi toddobaatan baab oo fiqiga ah baa xadiidkan inama alacmaalu biniyaati soo gala cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu yidhi ira kale qofkii kitaab qoraya oo sannifaya waxaa fiican xadiidkan inuu ku bilowno tambiihan liqaalibi ardayga waxaa lagu baraarujinayaa iyo xerowga calaa tasxiixi niyati niyada inuu iska tasxiixiyo oo waxaa weeye hadda imaamu nawowi intee kitaabu ku bilowda bukhaarigana xadiidkaana lagu bilaabo saxiix bukhaari imaamu nawowina intaasu kitaabu leeyahy ku bilaabo ujeedku waxaa weeyaan intaadan hawshaba gelin niyada iska sax haddaad rabto inaad waxbarato diin baranaysid niyadaadu ha fiicnaato alla dartee ha ahaato cid ku riix iyo wax ku hel iyo xagga ha lagu dhaho iyo waxaas iyose kaa noqon waaya xadiidkaani marka waa xadiid cajaa'ib weeyaan rag badan oo musanifiina kutubtoodana ku bilowday waman kaanat qofkay ahaatay hijratu hijradiisu ilaa dunyaa adduunyo oo yusiibuhaa waa siibayo helayo aw imra'atin haweeney haweentu adduunyada ka midta isna gaar baa loo sheegay aw imra'atin haweeney oo yatasawwajuhaa uu guursanay fa hijratu kaa hijradiisuna ilaa maa haajara ilayhi bay ahaatay wuxuu u hijrooday bay ahaatay ilaa ma ahaa jira bay kalaga dhiga macnaha wax qiimo weyn leh maaha waa adduunyo doon iyo adduunyo daydaykaas baabu fadlilghaswi duulaanka fadligiis wuu baab yahay filbaxri badda dhexdeeda badda in macnaha la maro oo weerar la qaado oo lagu duulaanka lasii dhex marsho ajarka ay leeda xadiidu anas ibni maalikin radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi wuxua sala allahu calayhi wasalam yadkhulu mid u gala calaa ummi xaraam binti milxaan yaa la dhalata ma taqaan saxaabiga xalay lahaa fuztu rabbilkacbat muxuu ah magaciis xaraam binu milxaan tanna maxaa la yidhahdaa muxaraam bintu milxaan waay waa anas abtiga iyo habereerta fatudcimuhu nebigu gabadhaasi u geli jiray gurigeeda way quudin jirtay wa kaanad ummu xaraam waxa ahayd taxta cubaadat bni saamit saxaabigaasaa qabay fadakala calayhaa rasuulu llahi nebigaa usoo galay sala allahu alay wasalam faadcamathu way quudisay wajacalad waxay goda gashay taflii ra'sahu madaxiisa inay faydfaydayso taflii ra'sah madaxiisa inay macnaha timihii u kala shaandhaynayso oo baarbaarayso oo u hagaajinayso ayay guda gashay waayahay markaasaa waxaa dhacday fanaama rasuulahi nebigu waa seexay sala allahu alay slam uma sayqada nebigu waa baraarug walxaal huwa yadxaku u qoslay qaalad gabadhi waxay tidhi faqultu waxaan idhi wamaa yudxikuka maxaa kaa qoslinaya yaa rasuula allah qaala nebigu wuxuu yidhi naasun dad oo min ummati ummaddayda ah curiduu calaya waa la iisoo bandhiga qusaatan xaalayyihiin kuwa duulaya fii sabiililah dad ummaddayda ay badda maraya duulaana baa laytus kuwaasoo yarkamuun ama yarkamuun xaalay korayaan fabaja haadal baxri baddaan dhexdeeda badweynta badday dhex maraya muluukan waaye iyagoo kal muluuki boqorro oo kale ah calal asirati sariira dushood saaran oo amase midlal muluuki boqorro oo kale ah calal asirati sariira dushood ahaaday waaye kuwaasaa lay tus deedna maxaa dhacay qaalad waxay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah udcu llaha ilaahay bari an yajcalanii minhum inuu igu daro gabadhaydan kuwa badda dhex marayo ilaahay dartii halkaa jihaadka u aaday fadacaa lahaa nebigu waa u duceeyey rasuulullahi sala allahu alay wasalam uma wadaca ra'sahu nebigu madaxiisii u dejiyey waa seexday uma sayqada misna waa soo baraarugay walxal huwa yadxaku mar labaad uu qoslayo faqultu waxaan idhi wamaa yudxikuka maxaa kaa qoslinaya yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi naasu min ummatii ayacurudu calaya la ii bandhigay khusaatan xaaligii kuwa duulay fii sabiili illaah kamaa qaala fi lawali sida uu markii horeba yidhi qaalad waxay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah udcu llaha an yajcalanii minhum kuwan dambana inuu igu daro ilaahay ii bari qaala wuxuu yidhi nebigu ante gabar yahay adigu min alawaliina kuwii horaa ku jidhaah qaybta horaa gelisaa qaybta dambe ma gelaysa faraakibat ilbaxr baddii bay gabadhii fuusha oo ciidan badda aaday bay raacday fii zamaani waa dambe fii zamaani mucaawiyati bni abi sufyaan waa waa dambe mucaawiyata bni abi sufyaan markii dambe uu dowladda hayay fasuricad waa la legday can daabbatiha daabbadeedii baa laga legday ka dhacday xiina kharajad markay baxday min albaxri baddi baddii markay ka baxday fahalakad halkaasi ku halaagsantay bimacnaa ku dhimatay wey waaye gabadhaasna waa gabarh la dhalatay umu sulaym walaasheed wey waana anas habaryartiis waana xaaskii cubaadat bnu saamit saa ula socda akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi iljihaadi wasiyar baabu bayaani shuhadaa'i shuhadada caddaynteeda buu baabi xadiidu abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulu nin yamshii soconayo bidariiqin wadda uu marayo wajada ninkii wuxuu helay qusna shawkin laan qodaxa ayuu cala dariiqi waddada dusheeda ka helay fa akharahu laantiibuu ka dheereeyey waddadii ka tuuray waddadiibuu ka tuuray laantii akharahu waa ka gadaalmariyey waddadiibuu ka qaada ka tuuray fashakara allaahu lahu ilaahay baa ninkii ku shukriyey bimacnaa raalli ka noqday ka aqbalay ammaanay faqafara lahu ilaahay waa u dhaafay uma qaala nebigu wuxuu yidhi ashuhadaau kuwa shuhadadaah khamsatu waa shan almadcuunu midka la daacuuneeyey waalmabaduunu midka la macnaha caloolfuranka ku dhacay waay madcuun waa daacuunka mabaduunna waa midka shulan baa ku dhacay kaloore saahibudhishaad calooshaa shumays ama xanuun calooshaaba u dhintay waa shahiid waalqariiqu kii habtay oo bad macnaha biyaha bad kaliya maha biyaha ku dhintayna waa kii saddexaad wa saaxiibulhadmi dumidda saaxiibkeeda kii macnaha meelila dintay isagana waa lagu daray taxta alhadmi buu ku dhintay iyo wa shahiidu fii sabiili illaahi waddada ilaahay midka ku shahiiday waayo marka kan weliba isaga lamana dhaqo lagumana tukado kuwa hore laakiin waa shuhada laakiin ajar shahiid bay leeyihiine waa la dhaqayaado waa lagu tukanayaa waa la kafnayaado wakaas marka qofka hadda meel macnaa dumid hadda kuwaan gaariyaashu ku duldhacayaanoo ku duldumayaanoo waa lagu daraa xadiidu anas ibni maalikin radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi adaacuunu daacuunka xanuunka la yidhaahdo shahaadatun shahiidnimo u yahay likulli muslimin qof kastoo muslima ayuu shahiidnimo u yahay akhrajahu lbukhaariy qowluhu sala allahu calayh wasalam nebiga hadalkiisa laa tasaalu daa'ifatun koox ka zuuli mayso oo min ummatii ummadayda daahiriina inay yihiin waay ka zuuli daahiriina inay yihiin kuwa muujinaya cala alxaqi daahirinaya laa yaduruhum xaaluusan dhibayn man khaalafahum qofkii khilaafay dad weligood waxaa jira koox yarba ha ahaadeen difaaca diinta iyo u taagan ya xaqa iyo jihaadka iyo wanaagga waxyaalo badan bay u taagan yihin weligeedba kooxda la waayimayo cid tirtiri ka dhaama jiro xadiiث المغيرة بن شucبaةa عن النبي slى الlه عليه وsلم qaala النeبgu wuxuu yihi laa yazaalu naasu dad ka zuuli mayaan oo min ummatii ka mid ah ظaahiriina inay yihiin xatىa yaأtiyahum ilaa uga imaanayo amrullaahi ilaahay amarkiisu ilaa uga imaanaayo imaamna wuxuu yihi amrullaahidaas waxa weeyaan walxal hum ظaahiruuna ay qaalib yihiin amrullaahidaas wuxuu ku sheegay dabayl baa imaan doonto qof kastoo mu'mina iyo gabar kastoo mu'minada ayay qabanaysaa markaasay halkaasay saas u dhimanayaan marka u dambaysa akhrajahu lbukhaariy xadiidu mucaawiyata qaala wuxuu yidhi samictu nabiya baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaala uu leeyahay laa yazaalu min ummatii ummadayda ka zuulimayo laa yazaalu ka zuulimayo min ummati ummadayda xaggeeda ummatun oo qaa'imatun ku taagan biamrillaahi laa yaduruhum xaalousan dhimayn man khadalahum qofkii hoojiya walaa man khaalafahum kii khilaafana waxa ka qaadimayo ma dhibayo xataa yaatiyahum ilaa uu iyaga uga yimaado amrullaahi ilaahay amarkiisu wa xaal hum iyagu calaa daalika ay sidaa ku dul sugan yihiin ciddii hoojisa u gargaari weyda iyo ciddii khilaafta qolan wax ka qaadi mayso waa qoladaas kooxdaas koox daacada wey akhrajahu lbukhaariyu baabu baabun asafaru safarku qidcatun oo min alcadaabi waa gobol ama qeyb ama jaan ka mid ah cadaabka wuxuu kaloo u baabay baabu safari iyo wastixbaabi tacjiili lmusaafiri musaafirka tacjiilkiisa meel baan u tacjiilaya bay dhahaan soomaalidu macnaha musaafirka degdegiisa waa carabi ereygu tacjiil waaye waa sunanimadeeda ilaa ahli ehelkiisa oo u degdego bacda qadaa'i shuqlihi shuqulkiisii markuu soo gutay dan buu meel u aado qofku danta hadduu soo dhammaysto waa iska joogayaa lama rabo deegaankaadi iyo dadkaadi ku noqo dantaadi haddaa dhammaysto xadiiثu abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi asafaru safarku qidcatun qayb weeye oo min alcadaabi ka mid ah yamnacu axadakum midkiin buu ka mancinayaa dacaamahu cunadiisii iyo wa sharaabahu sharaabkiisii iyo wa nowma hurdadiisi waa ka mancinayaa maaha mancin oo dhammaan uusan qofkii waxba hurdo iyo cabid iyo cunid mar hadduu safre afka uusan saarayn ma aha xaqiiqadiio la manciyo maaha waa mancu kamaaliha sidii u kaamilsanayd waxuma cuni karo waxuma cabi karo uma seexan karo ila waa musaafir bes waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo isagoo afka marka u xisaar haye waa la baxaya gaarigi baa taagan yahay haye diyaaraddii waa timi soo rabe waxuma cuni karo uma cabi karo uma seexan karo marka wixii sidii ugu kaamilsanayd uma helayo wey faidaa qadaa markau qofku dhammaysta nahmatahu dantiisa nahmatahu xaajadiisa nahmatahu raqbadiisa iyo xaajadiisa falyucajil ha degdego ilaa ahlihi ehelkiisa intikaaha u degdego iyo meeshu ka yimid akhrajahu lbukhaari baabu karaahiyati duruuqi buu baab yahay guuraynta karaahiyadeeda wa huwa duruuq waan kuu fasire wa adkhulu gelid leylan hameen habeennimo in reerkii loo soo galo liman qof warada ka soo ka yimid min safarin liman warada qof ka soo arooray min safarin walamaa warada maaa madyan soo qur-aan kuma dibo warka ku arooray bay ahayd manta liman warada min safarin qofkii safar ka yimid habeennimo guura iyadoo aan laga warqabin inuu reerkiisa iyo xaaskiisa u yimaado ma habboona waa la iska reeba karaahiyo xadiidu anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam laa yadruqu ahlahu ehelkiisa kaan kusoo duruuqin macnaha kusoo guurayn habeennimo uma imaan jirin la duruuqu waa u socodka habeenkiiya awal duruuqa waxaa laga keenay darqi garaac macnaha albaab gargaraac marka habeennimadii isagoo iska meeshii weeyeen waayahay kaana wuxuu ahaa nebigu laa yadkhulu kaan soo gelin ilaa qudwatan subax mooyaane oo cashiyatan galab waa un maalin xilli maalinaa nebigu imaan jir calayhi salatu wasalaam akhrajahu lbukhaariy xadiidu jaabir ibni cabdillaah qaal qafalnaa waanu gadoonnay maca annebiy nebiga maciisa sala allahu calayhi wasalama min qaswatin duulaan baan ka soo gadoonnay falamaa dahabnaa markaan tagnay falamaa dahabnaa markaan doonnay bay tani ka dhiganta linadkhula inaan galno qaala wuxuu yidhi ahmiluu suga suga suga u kaadiye xataa tadkhuluu ilaa aad ka gelaysaan leylan ay cishaa waaye waaye war aad gashaan xilligaa dambe bal u kaadiye maxay taha marka deninka maalnimada in la galaa la rabaa likay tamtashida si u shallaysato ashacifatu tii basaasnayd midii dumarka ahayd oo ninkan ka maqnaa ha laga warrabo inuu ma garanaysaa yimid markaas ha iska shallaysato basaasi iyo wixii ha iska dhaashato ha iska subkato ha iska saliidaysato watastaxidda ilaa ay ka istixdaarayso almuqiimatu tii laga maqnaa oo istixdaadkuna waxa weeyaan timaha hoose iska nadiifinteeda in ninkaani waxa weeyaan waa madaxweynihii reerka iyaduna waa qoftii dhammaydo hawsha kala waday marka ogaal inuu ku yimaadaan rabaa iyadoo loo diyaargaroobay oo kale rajahu lbukhaariy waan kitaabu shaydi wadabaa'ix ugaarsigii iyo dabaa'ixdii wixii la gowracayay wey baabu shaydi ugaarsi bilkilaabi ayda lagu ugaarsado ayda almucallamati wax la baray xadiidu cadiy bni xaatim radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiow innaa anagu nursululkilaaba aydaanu dirnaa ayda almucallamata wax la baray qaala nabi wuxuu yidhi kul cun maa amsaka calayka aygu wuxuu kuu qabto cun qultu waxaan idhi wain qatalna haba dilayna ma cunaa qaala wuxuu yidhi wain qatalna haba dilayn mar haddaa ayga gidhoo magac ilaahay ku gidhado hataa waartii oo dhimatay haddaa u tegtid yaa walbaa bismi illaahi ku jira khalaas iska qalanaysa qultu waxaan idhi wa inaa hanagu naba low narmii waan gannaa leebka bilmicraadi ballan ganacdoyn baan leebka saa ugu sii daynaa waay waxau tiir weyn ama ul weyn oo madax bir ku wadata baa lagu sii daynayaa oo makaasaa lagu dhufanaya marka ballarka kaga dhacaya af kaga dhici maye balna ganacgoyn oo kale ah buu ku dhacaya deedna ka warantaas qaala wuxuu yihi kun cun maa khazaqa taas cun waaye waxaad cunaysaa maa khazaqa wuxuu muday oo ka baxay iyo wamaa wamaa kii asaaba ku asiibay bicardihi ballankiisana falaa ta'kul ha cunin wixii ballan ganacgoyn ugu dhacay afkaa saari waay maa khasaqa bimacnaa maa jaraxa wuxuu dhaawacay oo ka dusay oo wareemay cun wuxuu ballan ahaan ugu dhacayna afkaa saare akhrajahu lbukhaari xadiidu cadiy bni xaatimin geesigii deeqsiga ahaa isagay aabbihiis biabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabihi abahu famaa dalam waa ninkii weynaa qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuula allahi nabi maxamed baan weydiiyey sala allahu calayh wasalam qultu waxaan idhi innaa annagu qowman baan nahay nasiidu waa ugaarsanaa bi haadihi alkilaabi aydaan baan ku ugaarsanaa faqaala nabi wuxuu yidhi idaa arsalta markaad didhid kilaabaka aydaada almucallamata ee wax la baray maxaa la baray ayga waxbaa la bari karaa waaye qabo markii la yidhahdo qabanaya joog markii la yidhaahdo wad saag waa ka istaagaya waaye eyga hadduu qabto qofkiibu u hayaaye isagoo afka saari mayo waaye dhowr jeer haddii la arko ugu amaradaa inuu qaadanayo eygaa waa ey wax la baray dadka iyada tababaroo yaqaan baana dee waxaas hadda waaba aragnaba meelahaan aerobooradaani markaa ka degayno kuwaaba ay iska taagan yahay waxaa le ey baa idin baaraya u taagan soomaaliya dhexdeeda xataa ah eygaasay keenayaan alaabtii iyo wixiibu saas ugu warwareegaya oo uu maarata ugu meeraysanaya bes wixii markaa wixii la raadinaya aysan ku jirin waa masaxan yihin aygii baa la marshe leeyihin alabta waa la baac wixii kale uu ku dhegana waa waa wax lagu dhegay waa la haystaa wey waay ayb gaalooyinkaasi waxaas la garaaday ba kala siiyaan iyo jogooyin iyada iyo waxaas calaa kulli xaal ka soo gudub xadiidkaas eyga marka wax la baray soo maa markaad didhid wadakarta ismallahi magac ilaahay ah xustid oo sheegtid fakul cun mima amsakna calaykum waxay idiin qabtaan wain qatalna haba dileena ilaa an yaakula lkilba eygu inuu cuno mooyaan wuxuu qabtay fainamaa qaaf waxaan ka baqayaa an yakuuna inuu yahay inamaa amsakahu mid uu qabsaday waarta calaa nafsihi naftiisa mar hadduu inta qabtay cunay ma aduu kuu qabto isagii baaba cunay naftiisa oo u qabto wain khaaladahaa kilaabun ayga aydaa didhay ay kale hadday ku dhex darsamaan oo min kayrihaa kayrkeeda falaa ta'kulhaa cuni ilaa hadhow markaad timaadid ma aygaadi baa didhada aad taqaano tababarnaabaa kuu dilay mise ay kalaa dishay kuwa kale isku dhex darmadeena lama garanayo afkaa saari markaas أخرجه البخاري حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال وحده سألت النبي النبي محمد بن ويدي صلى الله عليه وسلم عن المعراض معراض كي هدر والليب أم بالي بادل لهين أما واؤل أبقى برك يجده كورا بعد النبي الله هدان كبقر وارت بلك أساس دنع دنع إذا أصاب مركو أصيبه بحده أفكس نبي وحير ماذا فقال وحير إذا أصاب هدوء أسيب بحد أبكيس فكل عن وإذا أصاب هدوء أسيب بعرض بلدكيس فلا تأكلها عنه فإنه كاس وقيل جنع قوي والموقوذة سوى قرآن بس قرآن كجنع وقيل كوي وكاس كتر ورع دارك وفقلت عن يا رسول الله أرسل أرسلوا أرسلوا وحان درا كلبي أيجي وأسمي وأنا مرعاوة بسم الله فأجد معه وحن هليا أي يمعيس على سيدي وارك الدشيرة كلبا آخر أي كلاو لم أسمي عليه أنا مقعاوين أنا ودرسن وارتنا برتي تاب ودلنت أي أي كلا دلتا ولا أدري ما نقران أيهما لبدا أي كولا أخذ قبطي قال النبي حوري لا تأكل أعلم إنما سميت وحال مقعوري على كلبك أي قال مقع إلهي كدلي ولم تسمي على الآخر كان كلنا أدو ماذا المقعاوين magaca ilaahay kumaadan dirin waa lagu diiday marka akrajahu lbuhaari xadiidu cadiy bni xaatimin cadi baa wata hawsha caawo intee xadiida is waxa weeye isku xigo wariyey kan u horeeya ka soo bilow kan labaad ku xiji kan saddexaad ku xiji kan afraad ku xiji waaye kan shanaad ku xiji waxaaso dhan waa cadiy bni xaatim la soco nidaamka xadiidu cadiy bni xaatim radi allahu canhu qaala wuxuu yihi sa'altu nabiya sala allahu alay waslm nabigaa weydiiyey can sayd ilmicraad قال وحير ما أصابه كأسه بحده أفكيس فكله عن وما أصابه كأسه بعرض بلركيس فهو وغيظ وقنعبين وسألته وحن كنودي عن سيد الكلب أي وارتس فقال وحير ما أمسك عليك وهو قبطه فكل عن فإن, فإن أخذ الكلب أي قبل شديس ذكاة والجورع حتى جورع كلا ذلك لقامره ونف هذا كسو قاري وساس كجورعين هذا هذا يسمى الله وتم هذا جورع تزد وأهلا وسهلا وياهي وإن وجدت هداهش مع كلبك إيجاد معيسى أو كلابك إذا معي كلبا غيره أي كلا أو غير كيس فقد شئت أكبغ لأن يكون إنه أخذه معه إنه لغبطي يا والحال قال قتله ودلو هذا النفل كسو قارن فلا تأكل عنه واي فإنما ذكرت أضو وحا خصي اسم الله على كلبك أي هذا مقع إله كددي ولم تذكره على غيره غير كيسكما غندرن و كان كلا أضو ماذا وذن رجل البخاري حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نوحي إذا أرسلت كلبك مركا دلد وسميتها مقعود فأمسك وقبته وقتل الدلو فكل عن وإن كلا هدو عنه أيوه فلا تأكلها عن ليك هدو له فدمني لكن هدو هيل خمس ودكت مي فإنما أمسك على نفسي نفسي سوء قبطي هدو عني وإذا خالط وإذا خالط كلابا أيقاد مكو قدر مدى أي كلي ولم يذكر اسم الله عليها مقع إلهنا الغد الحسن فأمسكنا أي قبطان وقتلنا وارتي دلان فلا تأكلها عنن فإنك أدو لا تدري قرن ميسد أيها قوضة قتل دلي وإن رميت هداك أنت أسيد أو هارك فوجدته آذهشت بعد يوم مالين كبعد أو يومين إلا لما مالمود كبعد ليس بي حال سنوارك كسرنين إلا أثر سامي كان ليبك هذا هاتك سمو يعني واربع كله فت ما كاسي كاسي عرب لما بري كبعد ما أروح هشميت كذي مليال أما مالين كبعد علامات كلو ما يقول ما تملي وحا كوي على النظر كجارسي سيء وكليه فكل عن دي عن عافي ما هان لو غفقن وإن وقع في الماء بيها دو كل عسى فلا تأكلها عني مبيها دلي مسألة دلي متقن أبكى سار مركز أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد حديث أبي ثعلبة الخشني قال وحين قلت وعن ريا نبي الله نبي إله إنه بعرض بعرض قوم qolo dhulkeed baanu ku sugannahay ahli ahlilkitaab ahli kitaaba qoonku afanaakunu fii aaniyatihim weelaha weelashooda wax ma ku cuni karnaa wa biardi saydin dhul ugaareedna waa joognaaye asiidu biqawsi qaansadeeda waa ku ugaarsadaa wa bikelbi eygeyga waa ku ugaarsadaa alladii eygaasoo laysa bimucallamin mid wax la baray aan ahayn wa bikelbi eygeyga kalena waa ku ugaarsadaa almucallami wax la baray ay wax yaqaan iyo ay aan wax aqoon iyo qaansadayda intaba waa ku ugaarsadaa wamaa yasluxu lii intaas maxaa iiga suubada ii sheeg qaala nebigu wuxuu yidhi amaa maa dakarta waxa aa sheegtay oo min ahlilkitaabi ah fain wajadtum wajadtum haddaa wajadtum haddaa heshaan kayraha weelashooda weelal aan ahayn gaalada weelashooda weelal aan ahayn haddaa heshaan falaa ta'kuluu fiiha weelashooda waxba ha ku cuninin khinziir iyo khamro iyo balaayaa laga yaaba inay ku qasteen meesha wain lam tajiduu haddaynaan helin wax kale ilaa weelashooda mooyaane faqsiluuhaa mayra wakuluu fiiha markaa ku cuna iska dhaqa kuna cuna wamaa sita waxaad ku waarsatay biqowsika qaansadaadana oo fadakarta ismallaahi ilaahay magaciisa aa xusay fakulkaas cun wamaa sita waxaad ku waarsatay bikelbika eygaada almucallami ee wax la barayna oo fadakarta ismallaahi ilaahay magaciisa aa ku dul sheegtay fakul isagana cun wamaa sita waxaa ku waarsatay bikelbika eygaada oo eyga eygaadoo kayra mucallamin mid wax la baray kayrkiisa oo fa adragta aad gaadhay isagoo nool dakaata gowriciisa aad gaadhay fakul cun ay aan wax la barin weeye laakiin waxaa u tagta ugaartiioo nool gowraco cun maxaa la soo reebay ay aan wax aqoon wuxuu gowracay afkala saari maayo marka cilmigu fiicnaantiisa waxaa lagu kala gartay baa yidhi macaa-idii baa laba baarti ku kala noqotay ayada wax taqaan waa waxba yaqaanaa waxooda waa hugu ay aan wax aqoon waxba yaqaan wey waxma yaqaan buu noqday aydii baa laba daraja ku kala qaadatay aqoonti iska daacid kale akhrajahu lbukhaari baabu taxriimi akli kulli dii naabin micimid saaxiiba dhammaantiis yaa cunidiisa xaaraan ahaansheeda wax kasoo mici leh baallada iyo waxaan wax kasoo mici leh oo mina sibaaci dugaaga cunidiisayna xaaraanta iyo wa kulli dii mikhlabin wax kastoo miklab mikhlab u saaxiibo mina dayri shimbiraha ah waaye iyadana inay xaaraam tahay mikhlab waaye waa waxyaalahan baadadka iyo baalasha lahoo uu iyaguna ugaarsada xadiidka u soo dhaadhac xadiida abi haclaba radi allahu canhu ana rasuul lahi sal alla alay slam nahaa nebigu waa reebay waa nahiyey can akli kulli dii naabin mici midu saaxiiba dhammaantiis oo min asibaac duwaaga ah waaye waa bahalaha micidooda ku ugaarsada ka asadin wa namirin wa di'bin wa dubbin wa fiilin wa khiradin waxaan ma kala taqaan de libaaxa shabeelka ya yeyday waxaas oo dhan baa ka mid ah shimbirahana waxaa ka mid ah shaahiinka iyo baaski waa gallayrka saqarku waa gorgorka nasri moolla dhabahay waxaasoo dhan waa laga cararaya ayb akhrajahu lbukhaari baabu ibaaxati maytati اlbaxr badda maytadeeda waxa ku dhex dhintay banaanadeeda bannaynta la baneeyey buu baabi marka bahallahaas de waay waa waxa dee libaax iyo dhurwaa iyo bahalla jiro oo hadda hadallada qaar ka taagan yahay ee axaadiida soo aroodha waa la kala xalinaya kala duwan yihiin arrinta xadiidu jaabir ibni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi bacadanaa rasuulu llahi nebi maxamed baa na diray sal alla alay slam alaaa mi-ati raakiban xaalanahay saddex boqol oo gaadiid saar amiirunaa waxaana hogaaminayay abuu cubaydata bna aljaraax oo nin jannada loogu bishaareeyey narsudu waxaan u cimil gelaynaynay waxaan u gabbanaynay waxaan gaadaynay ciira quraysh quraysh safarkeedii fa aqamnaa bisaaxili xeebtaan ku nagaan nisfa shahrin shan iyo toban bir bil barkeed fa asaabanaa juucun shadiidun gaajo daranaa nagu dhacday xataa akalnaa ilaan ka cunnay alqabada abqaba iyo caleyntaan ka daaqna waay abqada geed macnaha quraca caleentiisa iyo abqadiisa iyo maraaga iyo waxaasa iska cuna fasumiya dalika ciidanka waxaa lagu magacaabay al- fasumiya dalika aljeyshu waxaa lagu magacaabay jeysh alkhabadi ciidankii abqaradee daaqay weeye iyo caleyntii fa alqaa lana albaxru baddii baa waxay noo soo tuurtay ilaa xeebtaan joognaaye owliya ilaahay oo saxaabadii way moogta daabbatan daabbada yuqaalu laha la yihahda alcambaru daabbad iska weynaato cambar la yidhaha cambar baa baddu soo caarisiis waayo faakalnaa minhu waxaan ka cunaynay nisfa shahrin shan iyo toban beri shan iyo toban beri haddaan gaajaysnay maalkaa weynadiis keligii baan waxaan cunaynay shan iyo toban beri wadahannaa waxaan ka subkanay min wadaki xaydhiis xaydhiisi iyo xuukadiisina waa ka subkanay xataa faabat ilaa ay soo noqotay ilaynaa xagga annaga ajsaamunaa jirarkanagi ilaa jirka haddii wax la marmariyo oo dhalaalaya jirkii baa noo ifay fa akhada abu cubayda abu Cubayda- cubayda binuljarax waa ciidanka ninkii watay wuxuu soo qaaday dilacan hal feer oo min adlaacihi cambarkii feerihiis ka mid feer uu soo qabtay fa nasabahu waa taag sida dhigta iyo maarta saasuu u taagay facamadda wuxuu- wuxuu u qastay facamadda wuxuu u qastay ilaa aqwali rajulin ninkii ugu dheeraayo macahu maciisa ah saddexda boqol ninka u dheer alla igu yeero waa loo yeero wa akhada rajulan waaye nin iyo baciira neef geela soo qabto nin iyo neefkiisa geelaahay uu saaran yahay fa marra waa maray taxtahu hoostiisa feertiisaa loo taagay nin iyo neefkiisa geelaahayoo soconaya baa ka hoos dusay bahalka weynadiisa feertiisa kor bay ka soo qolaabanta nin iyo neefkii geelahaa baan hoos maray intuu leegyahaa lagu baraya qaala jaabir wa kaana rajulu nin wuxuu ahaa min alqoomi qoomka ka mid ah nin saxaabadii ka mid ah oo ragga saddexda boqole ku jira wuxuu ahaa naxara mid gowracay talaata jazaa'ir saddex neefoo geela baahi baa jiray waa intaan cambarkii la helin waa la cuno saddex boqol oo nin saddex geela dee waa ku yardha uma naxara alaaa jazaa'ir saddex kaloo gowrac uma naxara alaaa jazaa'ir saddex kaloo gowrac sagaal uma ina abaa cubaydata nahaahu u diiday neef dambe ma gowraci kadib gaari la-aan baa ummadda ku dhacaysa maxaa la raacaya haddii wax la wada cuno oo la wada qasho hadba neef laga soo saara meesha xerada waa u diiday jooji deedna dee markay gaajoodeen baa awliyada ilaahay baa halkaa cambarka iska heehaabaya badda saas usoo caariyeys usoo tu waa laga dhergi baabu taxriimi akli laxmil xumuri dameeraha hilibkooda cunidooda xaaraan xarimideeda xumurtii alinsiyati binu- insiga la noolay dameeraha meelaha qaaqle wey binu aadamka dhex taagan xadiidu cali bn abi aalib radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam nahaa nebigu wuxuu diiday can mutcati nisaa'i dumarka mutcadooda yooma khaybar uu nebigu reebay waa nikaax nikaax gaaban waa maxay nikaax mutca oo macnaha muddo ku xihan muddou ku xihan yahay carruur inay dhalatay loogama jeedo iska wada joog baa looga jeedaa waagi hore islaamnimada bilowgeeda waa la ogolaaday qofkii loo dhibgeliyey sida baktiga in la cunoba loo ogolaaday qofkii naftu ka dhacayso markii dambe waa la xarimay markii dambe waa la ruqsayey caamulfadxi markii dambe waa la xarimay ilaa qiyaamada gabadhaas waxaan inaa waxay igu guursaa inaan isqabayno hal bil laba bilood hal sano ya waa kugu guurshay sidaas waa mamnuuc waxaa kaloo nebigu reebay wa can akli lxumuri linsiyati dameeraha insiga ah hilibkooda cunidooda dameeraha insiya loo nisbeeyey macnaha bini aadamka la nool akhraja lbuhaari xadiidu abi thaclaba qaala wuxuu yidhi xarama rasuulu llahi sala alla alay sl nebi maxamed baa xarimay luxuuma alxumuri lahliyati dameeraha ahliga hilibkooda akhrajahu lbukhaariy xadiidu ibni cumar qaala naha nebi nebi maxamed baa reebay sala allahu calayhi wasalam can akli luxuumi alxumuri alahliya dameerahaas hilibkooda cunidooda akhrajahu lbukhaariy xadiida ibnu abi awfa qaala wuxuu yidhi asaabatnaa majaacatun gaajaana asiibtay layaalihi khaybara habeenadii khaybara falamaa kaana yowmu khaybara markuu ahaaday waqacnaa fi lxumuri alahliyati waxaan ku daadanay dameerihii ahliga ahaa fantaxarnaaha waa gowracan falamaa qalat ilquduuru digsiyadii markay kareen digsiyadii markay kareen naadaa munaadii rasuulilaahi sala alla alay slm rasuulka ilaahay afhayeenkiisa baa dhawaaqay wuxuu yidhi akfi'u lquduura digsiyada gembiya hilibku ku bislaanaya uduf udagaraamagadiid falaa tadcamu ha ka quudanina milxumilxumuri dameeraha hilibkooda shay-an kabbana afka ma gelin kadhaan qaala cabdullahi wuxuu yidhi cabdullahi ma taqaan huwa ibna abi awfa waa ninka xadiidka wariyey faqulnaa waxaan nidhi innamaa naha nebiyu nebigu waa diiday dameeraha sala alla alay slam liannahaa dameeraha lam tukhammas weli lama khumusayn khumuskii baan laga bixin shan meelood meeshii marka saasaa malaha loo diiday wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen maye xaramaha nebigu waa xarimay albattata kaba dambays go-aan afka lama saari karo wey ee khumus khumusiga waxaa hawshu maaha qadcan waa go-naan rajahu lbukhaari xadiidu lbaraa'i wa cabdillaahi bna cabdillaahi bni abi awfa annahum kaanuu waxay ahaayeen maca nebiy sala allahu alay wasalam fa asaabuu xumuran dameeray asiibeen fadabaquuhaa waa kariyeen fanaadaa munaadii rasuuli munaadi nebiy waa hadalhayihii nebiga afhayeenkii dhawaaqihii nebiga dhawaaqay sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi adfi ilquduura digsiyada gambiye gaajaan ahay see afka aan gelinaya male dahdiyaan yidhi wax dameer hilibkooda afka saari maysa akhrajahu lbukhaari xadiid ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi laa adri garan maayo anhaa canhu rasuulu llah nebi maxamed inuu reebay sala alla alay wasalam min ajli annahu kaana inuu ahaa dameerku darteed xamuulata naasi dadka gaadiidkooda oo fakariha nebigu nacay an tadhaba inay tagto xamuulatuhum gaadiidkooda haddii la wada qasho wax la rartaa la waayaya gaadiid buuna meesha ka ah inay saa tahay ow xaramahu nebigu inuu xarimay fii yowmi khaybara laxmal xumuril ahliyati dameeraha ahligaa hilibkooda miday ahayd adigu la diidi أخرجه البخاري حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي وهو أركي نيران ضبب تاسو توقد له رناي يوم خيبر مالك خيبر ضبب لشدي قال وحيري على ما توقد هذه النيران ضبب كان محل لشدي على ما محيبا توقد له ريي هذه النيران ضبب كان قالوا وحيدهن على الحمر الإنسية dameerihii insiga ahaa baa dabka loo shitay dameeraha noo qalan dameeraha noo qalan qaale wuxuu yidhi igsiruuhaa jajabiyadda waayahay weelashaan digsiyada wa ahriquuhaa daadiyo qaaluu waxay dhaheen alaa nuhariquhaa ma waanan daadinayn intaan digsiyada jajabin lahayn wa naqsiluhaa dhaqayn mise intay jajabin ka dayno baanu daadinaayo dhaqannaa weelku waa yaryahay qaale wuxuu yidhi iqsilu dhaqa waa yahay iska mayr waay taasna halkaasaa la dhig akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi lmadaalimi baabun oo ku saabsan weeye fii akli luxuumi lkhayli fardaha hilibkooda cunidooda waa la cunayaa xadiidu jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi nebi maxamed baa diiday sala allahu alay wasalam nahiyey yowma khaybara wuxuu nahiyey can luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda warakhasa nebigu wuxuu ruqseeyey filkhayli fardahu nebigu ogolaaday calayhi salatu wasalaam in la cuno hilibkooda waayahay waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha halkaasaa looga hadlaa xadiidu asmaa'a binta abi bakrin radia allahu canhuma qaala wuxuu tiri naxarnaa waxaan gowracnay calaa cahdi nebiy xilligii nebiga sala allahu alay wasalam farasan faras faakalnaahu waa cunnay waa xilligii nebiga akhrajahu lbukhaariy baabu ibaaxati dabbi war maxay ti maansalugaleyda bannaynteeda baabkii lagu sheegay waa abeensadahan waa laba nooce mid nooc gaara wey waay waay waa bahashaa dabiga lay rag baa cunee waay xadiidu ibnu cumar qaala nebigu sala allahu alay slam nabig wuxuu yidhi addabu bahashaas la sumaahe aakulu mid cunaya anugu walaa uxarimuhu laakiin mana xarimayo akhrajahu lbukhaariyu xadiidu ibnu cumar can nabiy sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi kaana naasu dad waxay ahaayeen min asxaabi nabiyi sala allahu alay slam dadkaasoo fii fiihim dhexdooda waxaa sacdu baa ku jiray dadkaasaa jiray fadahabuu way tagayeen ya'kuluuna iyagoo cunaya min laxmin hilib fanaadathum imra'atun haween ayaa u dhawaaqday oo min bacdi aswaaji nebiy xaasaskii nebiga qayb ka mid ah sala alla alay slam waxay tihi inahu waxaad cunaysaan laxmu dabbin war waa salwe waa maansalwe faamsaku gacnahay kala baxeen waa ka istaageen faqaala rasuulu llaahi baa yidhi sala allahu alay slm kuluu cuna aw idcamu quut war iska wada fainahu xalaalo waa xalaal aw qaala wuxuu yidhi laa ba'sa bihi dhima leh walaakinahu laysa min dacaami anuu cuni mayo cunnadaydii aan ku soo koray waan aqaanay oo waddankayga laga isticmaali jiray ma aha laakiin idinku hadda xaaraan idankama ahe waa xalaale iska cuna gabadha dhawaaqday maymuuna lagu sheegay qofku cunnaduusan u dunmi jirinoo weliga arag siba uga istaagaya akhrajahu lbukhaariy xadiidu khaalid ibn اlwaliid geesigii sayfullahi almasluul annahu dakala maca rasuulilahi nebi maxamed maciise oo soo galay sal ly sl calaa maymuuna xaaskii nebiga maymuuna loo soo galay wahiya maymuunadana khaalatuhu waa isaga habaryarti ya khaalid bin waliid habaryartiis nebigaa qaba waa maymuuna waa midda kale waa khaalatu ibn cabaas cabdullaahi ibn cabaasna waa habaryarti cabdullaahi ibn cabaas hooyadii khaalid bin waliid hooyadii iyo xaaska nebigu qabo maymuuna saddex gabdhooda walaalaa la marka lubaabatu suqra iyo lubaabatu lkubraa baa la kala yihahdaa gabadha ka nebigu qabana waa maymuuna oo hooyadeena wawajada cindahaa agteeda wuxuu ka helay babban maansalwalay max nuda la solay waay mashhuuyan la shiilay bahalkaasoo diyaarsan baa laga hela faqadamat idabba dabbigiibay waxay u soo hormarisay lirasuulillahi nebi maxamed sal l sl wa kaana wuxuu aqalla maa waxaa yaray yuqadimu nebigu inuu hormar hormariyo yadow gacantiisa lidcaamin cunno waxaaba yarayd nebigu inuu cunno gacanta u taago xataa yuxadada bihi ilaa looga sheego waxa cunnadu tahay wa yusamaa lahu loona magacaabo nabi allow waa waxaas waxaas waxa laguu keenay ilaa laga dhaho gacanta lama addi fa ahwaa rasuulullahi sal l sl nebi maxamed yadow gacantiisabuu u hooyey ilaa dabbi weelka wi ugu jiray isagu ma oge faqaala imra'atun baa waxay tihi oo mina niswati dumarkii ka mid a alxuduuri meesha joogay akhbirna u sheega rasuulallaahi nebi maxamed sal lla alay slam maa qadamtunna waxaad u horumariseen lahu nebiga cunnadaa nebiga hor dhigteen u sheega magaceeda huwa dabbu yaa rasuulallahi u tiri wuxuu waa dabbi wey maasalwele farafac rasul sal yado gacanta kor uga qaata cani dab faqaala khaalid bin waliid baa yidhi axraamun maxaaraam baa addabbu yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi laa may walaakina lam yakun ma uusan ahayn ahaan jirin biardi qoomi qoomkayga dhulkoodii fa ajidunii waxaan iska helayaa acaafuhu inaan dhibsanayo ama qurumaysanayo ya nafteedu waa kahanaysaa xaaraanna maaha laakiin cunnaaan aqaan maaha cunnada faajidun haa qaala khaalid baa yidhi faijtarartuhu anaa soo jiitay faakaltuhu waa cuno walxaal rasuulullahi sal sl nebi maxamedna yanduru ilaya saa ii fiirinaya a marka xaaraan maaha nabiga xadradiisii iyo meeshuu joogay baa lagu isticmaalay waay fawaa'id kale iyo daawooyin laga helay waxaasna kutubta qaar baa qoraba akhrajahu lbukhaariy xadiidu ibni cabaasin qa ahdad ummu xufayd maya gabadhaas wixii soo hadiyeysay oo qaalat ibni cabaas cabdullahi bn cabaas habareertii ah ila nabiyi sal l sl maxamed wuxuu u soo hadiyeysay aqidan garoor wa samnan subag wa adubba iyo abasulgaleeyo koox miya waay waxaana hadiyada bay soo dhiibtay jamcu dabbin jamc ka dhig hal xab mufradkeeda waa intaasu abasulgaley wey waasay soo didha markaasaa faakale nebi sal l slm ilahi wuxuu ka cunay min alaqidi caanihii fadhiyey oo aqidka ahaa iyo wasamni subagi wasamni subagi wa taraka dabba dabbigiina waa ka tegey taqaduran qurumaysi qaala ibnu cabaas baa yidhi fa ukila waa la cunay laakiin calaa maa'idati rasulilah sal sl nebi ilaahi xeeradiis walow xaraaman hadduu xaaraan ahaan lahaa walow kaan xaraaman bay ka dhiganta ma akala ma ukila lama cuneen calaa maa'idati rasulilah sal l slm nebiga ilaahay maa'idadiisa iyo xeeradiisa laguma cuneen hadday xaaraanta waayo akhrajahu lbukhaariyu dayib diintadda waa la akrisaa wax kasta marka axaadiida dhex geshid baad ogaanaysaa cilmiga hadii kale ciriiri baadan ka baxayn wixii lama maqashada dhegta u taagaya qofku isdhahaya yaa see u dhec ka dhac marka markuu diinta barto waxaan dhan ka ogaanaya ayib akhrajahu lbuhaari baabu ibaaxati ljaraad ayaxa banaanidiis ayaxa daa dadka ku arkay waa ya dhowta waddanka yacay waagii hore dad waa hore u dambaysay xadiidu ibni abi awfa qaala wuxuu yidhi qazownaa maca nabiy sal l sl nabi maxamed wiciisaan duulnay sabca qazawaatin toddoba duulaan aw sitan lix kunaa waxaan naakulu kuwa cuno macahu nabiga maciisa aljaraada ayaxa waaye ijmaac weeye buu yidhi imaamu nawowi ayaxu iyo jaraadku cunidiisu inay bannaan tahay waaye waxaasoo tiradii ka batayoo jawaanaah baaba hadda ku arkaysaa meelahaas wax laga fiirfiirsho iyagoo sidaas u yaacinayo maaragta bislaysanayo waxaa yararkaa waaye akhrajahu lbukhaariy baabu ibaaxati larnabi bakaylaha ibaaxadii la baneeyey buu baabi bakayle bakayle soconaya ma la arka waa ordaya waaye ama burkiisa ku jira waaye ama waa taagan yahay maya ayib xadiidu anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi an fajna waxaan kicinnay arnaban bakayle bimari dahraan meel la yidhahdo meesha magacaada fasacal qowmu qoomkii waa roray waa ciirsadeen fahalabuu waa noogeen bakaylayaa gaari kara saasuu u gooraya waa noogeen fa adragtuhaa anigu anas baan ahay waa gaaray fa akhadtuhaa waa soo qabtay dhab waa ka dheereeyey fa ataytu bihaa waxaan ula imid abadalxa oo anas hooyadii qaba fadabaxahaa abadalxa waa goora wa bacada bihaa abadalxa waa diray iyadii bakayrihii ilaa rasuulillahi sal l sl nebi moxamed bau biwarikiha u diray sinteeda misigtii oo nebiga u sii diiday ow fakidayha ama labadeedii bowdo faqabilahu nebigu waa aqbalo wa akala minhu nebigu waa ka cuno weliba bakaylaha dee isaga fawaa'id badan baa isna lagu sheegaa akhrajahu lbukhaariy baabu ibaaxati maa shay bannayntii buu baabyahay yustacaanu bi loo kaalmaysanayo cala alistiyaadi ugaarsiga iyo walcaduwi cadowga iyo wa karaahati alkhadfi farganka karaahiyadiisa fargan iyo magacyo leeyahay finiin fargan iyo aduga quruur waxaa la tuurayo qofba magacu yaqaanba waay xadiidu cabdillaahi bni muqafalin annahu ra'aa rajulan nin buu arkay yakhdifu fargama fargantamaya dhagaxyadu saa u tuuraya waayo bayna sabaabatay labada far labadaas suulka labada farooda ku xiga sabaabateenkaa lagu tuuraa dad hal gacan saa wax ugu tuurana waa jiraan fa qaala lahu wuxuu ku yidhi cabdullaahi bnu muqafal ninkii laa takdir yaa ha fargami fargan iska dah fargan inaan fargan tuudhi iska dah faina rasul lah sal sl nebi maxamed nahaa waa reebay can ilkhadfi farganka aw kaana nebigu waxaa yakrahu kii kahaba alkhadfa wa qaala wuxuu yidhi nebigu inahu farganku laa yushaadu bihi laguma ugaarsado saydun ugaar oo faa'iido ma leh walaa yuknaa bihi laguma dhaawaco caduwun cadow cadow wax kaaga tarimayo ugaarna wax kaaga tarimayo faa'iido ma leh walaakinahaa iyadu dhib bay leedahao qad tagsiru sinna iliga inay jebisaa la arkaa haddii fargan qof looga dhufto ilig inuu iligu jabaa laga yaaba wa tafqa wa tafqa ul cayna ishan inay fujisaa laga yaabo isha hadduu kaga dhacana iyana waa khatar uma ra'aahu bacda dalik cabdullaahi bnu muqafal ninkii xadiidka uu sheego waa dambeeye yakhdifu misna weli fargamaya buu arkay faqaala lahu wuxuu ku yidhi uxadiduka can rasuulilahi nebi maxamed baan kaaga warramaya sal l slam annahu nahaa inuu reebay can ilkhadf ow kariha alkhadfa inuu kahaday wa anta takdifu welina waa fargantamaysaa laa ukallimuka kula hadli miyo kadaa wa kadaa intaa iyo intaasoo muddaa inaana ju kuu dhahay anoo nebi maxamed xadiid kaaga sheegay baad calayhi salaatu wasalaam baa ka joogi la-da oo balwadiiyo macnaa waxaa ka dhigatay caabi marka waa kaaga tegayaa wey marka quruur hadday tahay dhoobo yaroo laysku dhejiyey hadday tahay aduu baalku waa dhib badan yahay fargankaas mid kaloo waraf la yidhahdana waa jiraa dhib badan isaguna waay baabu nahyi buu baab yahay reebii layska nahiyinaya can sabrilbahaa'imi mayeeraanka in la xabiso xadiidu anasin qaala wuxuu yidhi naha nebiyu nebi moxamed baa diilaysa ama nahiyey sala allahu calayh wasalam an tusbara albahaa'imu bahaa'imta waxa la yidhaahdo yaa in la xabiso oo maxaa loo xabisaya waa lagu shabax baranaya waa la shiishaya kabdhiga baa laga dhigta akhrajahu albukhaari xadiidu ibni cumara can saciid ibni jubayrin qaala wuxuu yidhi waa ninkii xajaaj waaye xajaaj binu yuusuf iyo isaga wax kala dhaaceen ibnu cumar baa saciid binu jubayr ka warinaya maaha xadiidu ibnu cumar wey marka waxaa dhahdaa can saciid ibnu jubayr waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda ibni cumar famaruu waxay bifidyatin bay soo mareen wiilal dhallinyaro ah waay saas ah ayib bifityatin aw binafarin koox oo nasabuu oogay dajaajatan diiq door yar muuna xalay ganayaan oo ku shabaxtamaya falamaa ra'awuu markay arkeen carruurtii ibnu cumar oo soo socda tafaraqu canhaa oo ka kala yaaceen waay waa yaaceen waa ka caraneen wa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi man facala haadaa yaa saan sameeyo bahashan ku shabaxtamayey noolahan ina nebiy sal alla alay slam lacana waa lacnaaday man facala haadaa qofkii waxaan sameeyey waxaanoo kale qofki sameeyey akhrajahu albukhaariy alfutuw haddii la yidhaahdo waa badlu nnadaa dadka in wax la siiyo wa kafu ladaa dhibta in la joojiyo la reebo wa tarku shakwa sheegashada iyo eersheegadka in laga tago waijtinaabu lmaxaarim waxyaalaha la xarimo in laga dheeraado wa isticmaalu lmakaarim waxyaalaha wanaagsan in la isticmaalo taasna magacaasay leedahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب